ganacsiga mukhaayadaha afrodeli angril oo uu maamule ka yahay cabdiraxmaan ciise kaahin oo ka dhisan gobolka minnesota ayaa habeenkii xalay ahaa ku guulaystay ganacsiga ugu wanaagsan dalka maraykanka ganacsigan ayaa horey ugu soo guulaystay ka ugu wanaagsan gobolka minnesota haddaba khadka telefoonka ee magaalada washington d c ayaan kula xidhiiray cabdiraxmaan ciise kaahin waxaana marka hore weydiiyey dareenkiisa ku aadan guushaasi u gaadhay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta ilaahay baa maxaad iskale isaga ayaa mataqaanaa mar walba fadligiisa aan ku soconnaa guushan waa guul maxaan kura aniga horta si gaara i dareen gaara igelisay waana maxaan kuraa guul dee ilaahay loogu mahadiyo aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay waan gartay cabdiraxmaan waxyaabaha markii la sameeyey qiimeynta cabdiraxmaan oo la yidhi afro deli and greel xarunteedu tahay gobolka minnesota kaalinta koowaad ee ganacsiyada yaryar ee dalka maraykanka oo dhan bay ku guulaysatay maxay ahaayeen criteriyadii amaba qodobadii la qiimeeyey ee lagugu siiyey maaragtay guushaas horta sanad walba small business administrationku amba wasaaradda ganacsida ganacsiyada yaryar ee ka yar twenty three million wixii ka hooseeya way magacaabaan marka intay magacaabaan ay arkaan sanadkaasi inay dhaqdhaqaaqu fiican yahay kuritaankoogu fiican yahay shaqaaleyntoodu fiican tahay samuucad fiican kuleh maxaan qoraa gobolkaasi ayay tartansiiyaan nin kastaba marka wuxuu soo bandhigaa wuxuu ku fiican yahay meeshuu rabo inuu tiigsado marka historiaga markaad u qortid ayaa la qiimeynayaa marka saas ayay ayay ku kala xushaan businessyada marka gobolka minnesota ayaan markii hore ku guulasay marka markii la eegay ganacsigayga iyo ganacsiyada kale ee mataqaanaa waddanka maraykanka oo kale sheekadaydi baa soo jiidatay dadkii dooranayay dadkaasi oo dee mataqaanaa ku xeel dheer xagga ganacsiga marka waxyaaba badan oo dee mataqaanaa ay ku doortaan way jirtaan laakiinse waxaan isleeyahay aniga waxay ka heleen taariikhdeydii iyo sheekadii iyo ganacsigayga siduu usoo korayay muddadii labaiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii sane u dambeeyey gaar ahaan sidii aan ula tacaalay maxaan qoraa dadkii ku taabaalowday covidkii amba waktigii adkaay ay soo mareen gobolka maxaan qoraa minnesota sidii dadka aan uga saarnay dhibka ayay maxaan qoraa aada ula dhaceen waan gartay waan xasuustaa inaad ka mid ahayd muqaadii u adeegi jiray dadka xanuunka covid sagaal iyo toban saameeyey xilli shaqooyinkii iskuulladii wixii o dhanmi ay xidhmeen waraysi baan arrintaas markaa la yeeshay waan xasuustaa marka guushan cabdiraxmaanow maxay ku horseedaysaa markaan laga hadlayo ganacsiga afro dely and greel maxay guushani kaaga dhigan tahay marka laga hadlayo koritaanka ganacsiga ee mustaqbalka horta wasaaradda mataqaanaa s b a ga ama ganacsiga yaryar iyo anaku waxaan nahay isku dan baan nahay iyakuna waxay rabaan ganacsigaagu inuu koro si mataqaanaa dee aada dad u shaqaalaysiisid aada tax waddanka ugu soo celisid dhaqaalahana aada uga qeyb geshid marka anakuna taasaan rabnaa inaan ganacsiga uu koro inaan makhaayado badan furo dad badan in shaqaalaysiino marka waan isla keena isla waan isla jaan qaadanaa marka labadeedu dhinacba wa waan isla dee jaan qaadanaa taasina waxay kutusasaa dhiirigelinta waddankan marka aad maxaan qoraa ganacsi ka furtid haddii dadaalkaagu fiican yahay fikradaagu fiican yihiin oo dee mataqaanaa aad ka daalin oo mataqaanaa dee aduu ismuujisid iyakuna indhaha kaama xiran karaan ee waxa weyan waddan u furan wixii horumara waan gartay ugu dambayntii maxaad tala siin lahayd ganacsiyada yaryar hadday yihiin kuwa qurbaha ay soomaalidu leedahay amaba kuwa dalkii hooye ka jira
waxaan siin lahaa horta aniga haddaan dee idhaahdo maanta waxyaabaha aad ku mutaysatay mataqaanaa dadka lagaaga doortay aniga iyo dadkii la shaqeynayay waxa weeji specially waktigii covidka waxaan bilownay inaan dadka waayeelka ah ee mataqaanaa tax daran leh ee u badan dadka soomaalida inaan u raadino cunto cunto bisil oo mataqaanaa dee makhaayadahagaan ku sameyno marka waxaan la shaqeynay hay-ado samafala oo boqol sano waddanka ka shaqeyn jiray oo laakiinse cuntooyinkaasun siin jiray dadka ajanabiga ama dadka dee cadaanka ee waddanka maxaan kuraa nugu nimidnay ayaan ka dhaadhicinay hay-adihii in dadkani ay cunto u baahan yihiin oy dad waaweyn yihiin dad mataqaanaa tabaalisan yihiin marka afartii sane u dambeeyey waxaan quudin waxaan ilaa imika aan quudinaa dad boqolaal sano u dhaafay waxaan kaleen ku darnay afartii ramadaan u dambeeyey ilaa toddoba ilaa lix masaajid oo ku yaala gobolka minnesota ayaan maalin walba bisha soddonka ramadaan aan afuridanay boqolaal kun marka dadkaasi aan afuridanay ducadoodii iyo mataqaanaa maxaan qora dhiirigelintoodii iyo ayuu ilaahay wax walba kugu aqbalaa marka dadka ganacsiga le waa inay ganacsigooga ay ka sadaqeeyaan ay dadka maxaan qoraa masaakiinta amba dadka baahan amba mataqaanaa masru dadka mashruucyada watee khayriga markaad waxaa ka shaqaysid ilaahay isagaa iska wata ilaahay isagaa ballan qaadaya qofkii sadaqad ku fiican inuu maad aragtay maxaan qoraa ballanqaad horumara inuu sameeyo shaqadiisa kordhiyo maxaan qoraa taasna anigoo dadka kula talin lahaa inay dadka dadka maxaan qoraa ka hooseeya hoos u eegaan sadaqaduna waxay kordhisa maahe maxaan qoraa waxay dhinta lama sheegin waa ballanqaad ilahayna sameeyey waan gartay mar kale aada iyo aad baan kugu hambalyanayaa cabdiraxmaan ciise kayn aada iyo aad waa mahadsantahay walaalki